maxkamadda ciidamada ayaa soo bandhigtay muqaadaraad isugu jira xashiishad iyo qamri kaasoo dhammaantood laga soo qabtay magaalada garowe howlgal ay sameeyeen ciidanka amniga habeenadii lasoo dhaafay waxayna maxkamadda xukun iyo ganax lacageed ku riday afar qof oo lagu soo qabtay iyo saddex ka maqan gacanta booliiska sida ay isxaafadda u caddeeyeen xeer ilaalinta ciidanka waxay maxkamadda ciidamada qalabka sida dembiyada culus u fadhiisatay dembi ciqaabeed waxaa sidoo kale maxkamadda lagu keenay lagu hor keenay afartan eedaysane shan boqol sagaashan iyo shan dhalo oo khamri ah iyo shan iyo labaatan kiilo oo xashishada sidaas darteed maxkamaddu waxay xukuntay siddeed sano oo xariga midkiiba iyo afar kun oo dollar oo ganaaxa midkiiba sidoo kale maqanayaasha waxaa la farayaa booliiska in la soo qabto mar allaale markii la qabtana xukunkooda uga bilaabmi doono haddana waxay maxkamaddu amraysaa in la gubo xashiishka dhalada khamrigan la jejebiyo dhammaantii waxay maxkamaddu gaadiidkii iyo hubkii laga qabtay eedaysanayaasha u xukuntay dowladda gudoomiyaha gobolka nugaal cabdiraxmaan xaaji abshir iyo taliyaha qaybta booliiska nugaal maxamed cali axmed ayaa ka digay in sidoo kale hub lagu dhex sito gudaha magaalada garowe ballankii aanu qaadnay oo hay-adaha garsoorka aanu ka dalbannay sida deg deg ah baa loo fuliyey shan boqol sagaashan iyo dhowr dhalo iyo intaas oo bokis oo xashiishada ayaa lagu xukumay afartan eedaysane iyo inta kaleetoo maqan degniin waxaa u dirayaa dhammaan cid kasta oo qori wadata oo magaalada la dhex mari jidhay waxaan leeyahay qoryihiinna guryihiinna dhigta haddii alla kuu rooyahay ciddii ciidanku soo qabto sharcigaa lala tiigsanayaa xukun baana ku dhacay wasiiru dowlaha amniga puntland kayse cabdi yuusuf oo goobta isagana ka hadlay ayaa sheegay in howlgalka ka socda garowe ay noociisa ka fulin doonaan dhowaan dhammaan magaalooyinka kale ee puntland gobolladoo dhan baa laga fulinayaa ha loo diyaar garoobo ha lala socdo ta kale waxaan halkan fariin gaara uga dirayaa shacabweynaha garowe inay ciidamada la shaqeeyaan howlgalka ka socday garowe haweenadii ugu dambeeyey ayaa yimid kadib markii muqaadaraadka uu qamrigu ka mid yahay uu ku soo batay magaalada sidoo kalena uu abuuray xaalado amni xumo gudaha magaalada dadka reer garoobena ay ka muujiyeen walaac badan arrintaasi iyagoo in badan ku dhaliilaya ciidanka amniga inaysan arrimahaasi u muuqan balse habeenadii ugu dambeeyey ayaa waxaa muuqanayay howlgalka ciidamada oo ka duwan kuwii hore runtii farxad weyn bay noo tahay inaan goobjoog u noqonno ina la fulinayo maandooryihii laga soo qabtay kaasoo ah aafo runtii haysatay maxaanku idhahdaa gobolka horena dee ay u socotay howlgalku laakiin dowladdu ay macnaha soo jeedisay in howlgal deg dega lagu fuliyo arrintaas nuux muuse birjeeb v o a garowe